faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidhiif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan oo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu daroon madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maanta uma baxay dalka cumaan sida halkaas uga qaybgala aas qaran oo loo samayn doono mid ka mida saldanada waddankaasi halkaas ku geeriyooday guddiga soo magacaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo maanta soo saaray sawirka cusub ee arrimaha doorashada galmudug warar kala duwan oo ka soo baxay carruur ku geeriya tuudilaadka magaalada caasimada ee muqdisho maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay fargelin qaawan ay ku heysaa hanaanka maamul ee gobolka godo ee maamulka jubbaland faahfaahin dhalado ka soo baxaysa weerar xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka geystaan gudaha waddankaasi kenya maamulka somalilan oo sheegay in qalabayn doona dhammaan ciidamada kala duwan maamulkaasi xubno ka socda beesha caalamka dowladda federaalk soomaaliya ku cadadinaya in wadahadal ay la furto xubnaha federaalka qaybta ka ahay maamul goboleedyada intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doob koran warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaargaro warkaasi huntaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibada nageysanay waa duhur isna taarada ku aasaysan tahay saddex tobanka bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan warka duur waxaa soo saaray haashim cumar xasan anigoo xasan ayaa idiin warrami doona ee ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta u safray waddanka cumaan si halkaas uga qaybgalo aas qaran oo loo samayn doono suldaanka guud ee waddanka cumaan halkaas ku geeriyooday haashim cumar xasan ee warkan faafahinaya wafdi oo hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u ambabaxay dalka cumaan si uu uga qayb galo tacsida qaran ee u taalla shacabka iyo saldanada cumaan waana safarkii labaad ee madaxweynaha soomaaliya uu bil gudaheed uga ambabaxo dalka dibaddiisa wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne farmaajo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ka sagootiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya marka uu tago madaxweynaha soomaaliya dalka cumaan ayaa waxa uu kulan la qaadan doonaa madaxda dalkaasi iyo madaxda kale ee kasoo qayb galay tacsida qaran ee u taalla shacabka iyo saldanada cumaan guddiga doorashada soo magacaabay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ka soo saaray sidal ay ku sheegeen in arrimaha doorashada galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf in ay washaqeyn doonaan guddiga doorashada soo magacaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta soo saaray sidal doorasho oo madaxweynaha galmudug ah iyo sidoo kale soo xuusa xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug marka laga reebo labaatan xubnood oo ay sheegeen in ay meel kale ka soo bixi doonaan xubnaha guddigan ayay sheegeen in afar tobanka bishan la xarayn doono odayaasha dhaqanka si ay u soo xulaan xildhibaanada cusub ee galmud baarlamaankeeda ka mid noqon doona jadalka cusub ayaa yimi kadib markii dhowaan ay guddiga farsamo ee maamulsada galmudug ay shaaciyeen xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kuwaasoo tiradu ay ka kooban tahay siddeetan iyo lix mudane iyadoona ay harsan tahay saddex ka mid a xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug jawaarar aan caadahayn ayaa ka taagay dhismaha galmudug loo dhan yahay waxaana magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ka socda kulamo looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya iyo qaabqaabada galmudug loo dhan yahay oo dowladda federaalk soomaaliya hadda ay ka dhisiso magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana kulamada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka socda u dhexeeyeen madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellaxaaf wasiiro ka tirsan galmudug iyo odayaal dhaqan oo ka imaaday magaalada dhuusamareeb ee galmudug kuwaasoo wax ka soo waayay doorashada galmudug ee ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee galmudug doorashada xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug waxaana magaalada gaalkacyo hadda u joogaan sida u dhisi lahayn galmudug kale oo kasoo baxda deegaanada galmudug taas oo aysan garwadeen ka ahayn dowladda federaalk soomaaliya kulamada ka socda magaalada gaalkacyo ka madax banaantan dowladda federaalk soomaaliya adhisosa waxaa sidoo warar kala duwan lagu soo gaarayaan garwadeenka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf iyo dad uga yeertay magaalada caasimadda muqdisho kuwaasoo ka socda madasha xisbiyada qaran oo mucaarsan siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya iyo qaabka u wajahday dhismaha galmudug loo dhan yahay oo hadda laga dhisayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dhowaan ayaa la filayaa ay soo baxdaan dhowaan ayaa la filayaa in la dhammaystiro galmudug loo dhan yahay oo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf madaxweyne uu ka noqon doono taasoo laga dhisaya magaalada gaalkacyo dhanka galmudug jadwalka ay soo saareen guddiga doorashada uu soo magacaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ugu horreyn waxaa lagu sheegay in isku yeeradda iyo wacgelinta odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ee lasoo xulaya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug in magaalada gaalkacyo ay soo gaaraan afar iyo tobanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan soo xulistaas iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka labaad galmudug markaa laga raba labaato xubnaad iyo guddiga doorashada galmudug ee axmed ducaale gillaxaaf waxay ku sheegeen inay soo bixi doonaan siddeed tobanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan shaacintii dhaarinta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa guddiga doorashada ee soo magacaabay madaxweyne axmed ducaale gillaxaaf waxay ku sheegeen labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan diyaarinta musharixiinta guddoonka baarlamaanka galmudug ayay ku sheegeen koo iyo labaatanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan qudbijinta musharixiinta guddoonka baarlamaanka galmudug ayay ku sheegeen saddex labaatanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug ayay sheegeen dhici doonto shan iyo labaatanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan diiwagelinta musharixiinta madaxweynaha galmudug ayay sheegeen inay bilaabo doonto toddobiyo labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan khudbajiyinta musharixiinta madaxweynaha galmudug ayay sheegeen inay dhici doonto soddonka bisha koowaad laba kun iyo labaatan ugu dambeyntii guddi doorashada madaxweyne axmed ducaale geelxaf uu soo magacaabay arrimaha doorashada galmudug ayuu sheegay in ugu dambeyn doorashada madaxweynaha galmudug la qaban doono kowda bisha labaad laba kun iyo labaatan jawaarar gu culusa ayaa ka taagan weliba dhismaha galmudug loo dhanyahay waxaana magaalada dhuusarab iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo ka socda kulamo iskaga soo horjeeda kuwaas oo lagu dhisayo galmudug loo dhan yahay oo dowladda federaalk soomaaliya qayb ay qabqaabyo ay ka tahay qaarna madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ay gaalkacyo uga wadaan sida galmudug ka madax banaantan dowladda federaalk soomaaliya halkaas looga soo saari lahaa warar kala duwan ayaa kasoo baxaya caruur siyaabo kala duwan maanta ugu geeriyo duulaadka magaalada caasimada ee muqdisho cabdiqaadir cabdiraxiin aadan warkan ha faahfaahiye faahfaahino kala duwan ayaa laga helayaa dhimashada saddex caruur ah oo gaajo ama baahi ugu geeriyootay kaam ku yaala duleedka degmada kaxda oo ka tirsan gobolka banaadir carruurtan ayaa waxay ka soo jeedaan hal qoys waxa ayna wararku sheegayaan in ayeydooda oo gacanta ku haysay ay ku dhimatay qarax siddeed iyo labaatankii bishii diseembar sanadkii laba kun toban iyo sagaal ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee muqdisho kaamka oo lagu magacaabo calaf suga ayaa waxa uu ku yaalaa duleedka degmada kaxda waxaana carruurta gacanta ku hayay ayayadoo sidaan hore idinkugu sheegnay gudoomiye ku-xigeenka kaamka siciida cabdi jaamac oo la hadlay idaacadda raadiyo cadaado xafiiskeeda magaalada muqdisho ayaa waxa uu xaqiijiyey geerida saddexdan qof ama saddexdan carruur isagoo sheegay in uu aada uga xumaaday marka uu maqlay waxa uu sheegay in gabar ay ilmaadeer ahaayeen oo gacanta ku haysay carruurtan ay habeen hore u kacday dhinacaas iyo degmada afgooye si ay xaabo ugu soo gurto dabadeetana ay u iibiso balse waxa uu sheegay nasiib darra in carruurtan gaajo ama baahi ay geriyoodeen isagoo sheegay in haddana ay baaritaana wadaan carruurtan marka hadda dhimatay ayaydood baa u shaqaynaysay ayaydood oo waxaa dhashay gabadh naafa ah oo curyaanahoo lug naafakaabaa dhashay ayaydood baa u shaqaynaysay meelaha usoo tuugsan jirtay marka ayaydoodu waxay ku dhimatay qaricii toddobaadkii horee tegay ka dhacay ex control ay ku dhimatay waxaa soo haray marka saddexdii ilmood iyo hooyadoodoo markaa naafaa oo curyaan ah marka saddexdii ilmood labo mataanay ahaayeen waxay jireen hal sano iyo bar ilmana wuxuu jiray shan bilood sidaa markay ahayd wax kaloo dee u dulshaqeynayana aysan jirin labadii ilmood oo roonroonaa xoogaa yacni shuban abaa ku yar yimid dadka dhardhaqaal bay aadi jireen dhardhaqaalkiina dadkii roonroonaa dadka loo dhaqi jiray makiinado dhigteen marka waxa weeye xaabaa la doonan jiray xaabadii marka waxa weeye oo la gaban jiray xaabada marka dadkaa laga gabanayay dadkii oo dhan baa marka xaabad doonto ninka hadda la damba jiro kanna asagii baa doontay kanna asagii baa doontay kanna asagii baa doontay marka dhexdooda qaxootiga asagaa iska gaban jiray ayagii marka waxay kala galanayaanba male mid walba asagaa xoogaa qoryaa meel ka soo guray oo qarashkii kaloo lagu noolaana halkaasi ku baaba'ay hay-aduhu waa yar caawin jireen caawintii ma jirto marka intaa markay isu timin meesha waxay soo baxday zero labadii ilmood ee marka mataanaha saasay ku dhinteen baahidaas ilmihii kale ee shanta bilood jiray haddii aan hooyadii naag waxba ka daariyin oo masaasan waxba ku jirin asagiina waa ka daba tegey waxaa jira kaaman badan oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo martigeliyey boqolaal ka mid ah dad kasoo barakacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dadka intooda badan ku sugan kaamamka muqdisho duleedkeeda ah ayaa waxay kasoo barakaceen gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe baa iyo bakool kuwaasoo soo miciin baday duleedka magaalada muqdisho muddo ku siman dhowr iyo toban sano dadkan ma aysan helin gargaar ay u baahnaayeen dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaana lagu eedeeyaa in lacagta ay magacooda kusoo qaataan ay si baayac mushtar ah muqdisho suuqyadooda uga gadaan cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado muqdisho maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in faragelin qaawan ay ku hayso hanaanka maamul ee gobolka guda ee maamulka jubbaland cabdicasiis siciid baad warkan ha faahfaahay saraakiisha ciidamada ammaanka jubbaland ayaa ka cabanaya fargelin ay sheegaan in dowladda federaalk soomaaliya ay ku hayso hanaanka maamul ee deegaanada maamulka jubbaland iyo sidoo kale hanaanka ciidamada cabaas ibraahim cabdi oo ah taliyaha ciidamada ammaanka koonfurta gobolka gado ee maamulka jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalk soomaaliya ay qalalaaso amni ka wado deegaanada gobolka gado ee maamulka jubbaland gaar ahaan degmada baardheer ee gobolka gado uu sheegay in dhowaan la geeyey ciidamo habbeeled u abaabulan kuwaasi oo aan hoos tegin wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa federaalka uu sheegay cabaas ibraahim cabdi ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee baardheere la geeyey inay qalalaaso amni ka abuuri karaan degmadaasi kaa oo saameyn ku yeelan karta hanaanka amni ee gobolka gado walaal damad waxay wataan nagusiinta soomaaliya wataan sida hadda anigaa ka waran sida aan ka warqabo waa faragelinta maamulka faragelinta maamulka oo nagusiinid shuqul ku maro wasaaradda arrimaha gudaha ee federaal kama socdaan maxaankooda kama socdaan kama socdaan wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland kama socdaan waa dabaa is oran karna jeebkooda ka socdo abdooni iyo nidaam aana ku socon weeyo nagusiinida maamul iyo waxaas ayaga wax kama qasayso waajibka ay leeyihin mid la yaqaano cagg waa dad waajibka ay lahayn aana ku soo celinaysaan aniga wax yar hadday ka dhacaan mas-uuliyiinta jubbaland maqaaya dowladda federaalka oo shaatigeeda la wato ayadoo qabiilaya shaatigeeda la wato dowladda federaalka waxay ka imaadaan cudar ka imaadayeelaya degmada baardheer wallaahi waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan gobolkao dhan waxa isweydiinayaa weeye waxgaradkeeda odayaasha waxa isweydiinayaa weeye wax anagu aan la yaabana la dhakafaarsanaa weeye waa dawlad anagu ma oran karno laakiinse dadka meesha imaaday waanu naqaanaa ciidanka la wataa naqaanaa hadafka la wataa naqaanaa waxa ay wataan wax sharciga iyo wax nidaama dibda maaha dowlada federaalka hutay la geli doontaa wax allaala degmada baareer ka halaabo dhinaca kale taliyaha ciidamada koonfurta gobolka gado ee maamulka jubbaland cabaas ibraahim cabdi oo sii hadlayey ayaa hoosta ka xariiqay in haatan ay wada shaqeyn wanaagsan ka dhexayso maamulada degmooyinka gobolka gado uu tilmaamay in isbedelo dhowra lagu sameeyey haatanna ay isfahansan yihiin ciidamada ammaanka maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka gado
ayaa waa fiirna waa laga hirsiya wax baareer ka dhaco laakiinse meesha aad khusayso waa meesha aad kuu sheegay weeyaan arrintaas kale baxidooda siday ogsoon tahay horay gudoomiyay usoo magacaawday jubbaland mar biis baa ka dhacay madaalaal waxaa lagu celiyey oo awaamiirta jubbaland loogu ogtay gudoomiyii horay waayey hadeerna gudoomiyahai waa la bedelay waxaa lagu soo bedelay gudoomiye kale ayaa lagu bedelay gudoomiyaha sharciga ee aqal gudoomiyaha hadda la magacaabay weeye gudoomiyii hore sanada waktigiisa waxaa jecla inuu dhamaaday waana soo jeedinaa sida kan la magacaabay adeerkiisu ahaanteed uma shaqayn karin inuu adeer uga shaqeey taas anigu asxaabtana soo jeedinaa laabniya shaqaynta la cuno siyaasadaha hadda dowlad goboleedyada iyo federaalka maxaa kurana intaoon ay ayaga isku hayaan iyaga siyaasadna shuqulku male annaga nala lama quseeyo waa difaaca dalka wey annaga waxana quseeyo siyaasaddaas annaga hadda midna quseysa maaha waa wada shaqaynaa waa wada shaqaynaa cadowgeedana waa mid waana wada xiriirnaa hadalkan ka soo baxay cabaas ibraahim cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland ee gobolka gado ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan ciidamo la sheegay inay u abaabulan yihiin habeelaad la geeyey degmada baardheere ee gobolka gado kuwa oo la sheegay inay abuuri karaan fadqalalo amni oo ka dhacda deegaanada gobolka gado warar kala duwan ay ka soo baxaya warar ageysan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay gobolka qoyi bari ee waddanka kenya faa'ise xasan shariif ayaa warkaan faahfaahinaysa al-shabaab ayaa dilay saddex macalin oo kenyaan ahaa waxaana lasoo warinayaa in mid kale ay afduubteen kadib markii ay weerar ku qaadeen iskuul ku yaala deegaan hoostaga magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya booliska ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay deegaanka kamuute islamarkaana ay macalimiinta la dilay kulligood ay ahaayeen rag macalinka kooxdu ay afduubatay ayaa la sheegayaa in uu ahaa hal qof oo dumar ah kaasi oo da-diisu ay ahayd soddon jir deegaanka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidoo kale waxa ay weerarkooda ku burburiyeen ateenooyin ay leeyihiin shirkadda safaricom sidoo kale waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada booliiska dalkaasi kenya wargeys ka soo baxa dalkaasi kenya ayaa soo warinaya in ciidanku ay iska caabiyeen al-shabaabka weerarka kaga yimid kadibna ay gurmad dirsadeen saraakiil ayaa sheegaya in loo malaynayo in dagaalamayaashu ay kasoo baxeen kaynta booni bilihii lasoo dhaafay deegaankaasi waxaa ka jiray deganaan inkastoo ay meelo kale weeraro ka dhaceen ciidanka ammaanka ayaa hadda ku raad jooga kooxdii weerarkaas fulisay dadka deegaanku sheegeen in ay gaarayeen ilaa iyo labaatan nin oo dablay ahayd maamulka somalilan ayaa sheegay in ay qalabayn doonaan dhammaan ciidamada kala duwan ee maamulkaasi ayaanu xidhsay ee warkan faahfaahinaysa taliyo ka tirsan ciidanka booliiska ee maamulka somalilan oo magaalada ceergaabo kula hadlayay cutubyo ka tirsan ciidanka somalilan ayaa wuxuu ballanqaadiye u sameeyey saraakiisha ugu sarreysa ee ciidanka booliiska ee somalilan wuxuuna tilmaamay inay isbeddel ku sameyn doonaan qaabkay u shaqeeyaan taliska booliiska ee deegaanada somalilan isagoona tilmaamay in dhallinyarada yar ay u magacaabi doonaan xilal kala duwan si ay markaasi ay u shaqeeyaan ama markaasi uu sheegay in xil markaasi ama xal loo helo sidoo kale waxa uu sheegay in booliiska somalilan labaatan cisho ay u sameyn doonaan tababar xirfadoodii kor u qaadaysa taa oo ku aadan siday dadka ula dhaqmi lahaayeen islamarkaana ay ula tacaamulaana qorshahayga koobaad ee balaankayga koobaad waxa weeyaan intii aan karo inaan cadaalad sameeyo waxaas le bal ciidanka booliisku ha arko meel la higsanaya inay jirto oo raggu ku tartamo adaga marka anigu waxaan idiin samaynayaa maadaama aan isleey cadaalad sameeye ilahay baa cadaaladda sameeye maadaama aan isleey boolisku reform ha isbedelo oo macaa madaxweynaha slogni boolisku inuu isbedelo oo boolis sharaf leh oo dadku ka dambeeyo oo iyaguna dadka ka dambeeya oo dadka la saaxiiba oo dadku ka iska baydho qofkaas sharci inuu ku qabanayo la barto weliba waxaa iminka jirtaa saddex wax ciidamada strateji balaan waxaa shan sannadood aanu qorray iminka waanu wadnaa oonu doonna marka dambe inuu madaxweynuhu ka soo qayb galo waxaa ka mid ah in ciidanka booliiska oo dhan labaatan cisho qol walba gobolkeeda wax la idhaahdo human right training wax la idhahdo oo sida bal dadka loola dhaqmo boolisku la dhaqmaya lagu barayo boolisku waa saaxiibka dadweynaha boolisku waa adeegaha dadweynaha soo maha ya taa horta berina fahmo qofka sharciga ku qabo ku adkee laakiin insaan ahaan iyo islaam ahaaba wuxuu kuu leeya hagaaji inuu qofku markaa fahmaa inay cadaaladii halkan tahay doyna saraakiil yar yar inaanu soo saarno oo imika dhalinyaro sawbood waana khasab taas waynu dabargo-ayna haddii kale sa dadkaynu ummadda caalamkaynu nahay xilka u weynay saareen waa inay rag dhallinyarii soo baxaan oo ciidamada xukumaa oo shaqeeyaa oo qaranka bedelaa waanu wadnaa waa istaraatiiji balaanka ku jirta isla soconnaa xubno ka socda beesha caalamka ee dowladda federaalk soomaaliya ku cadaadinaya in uu ahaa la furto xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa lasoo warinaya in dowladda federaalk soomaaliya ku cadaadinayso in wadaha ay la furto maamulada puntland iyo jubbaland oo xilligan khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk soomaaliya uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya si gaara xildhibaano ka tirsan labada aqali baarlamaanka soomaaliya ayaa laga soo xigtay in xubnaha beesha caalamka ay caadinayaan madaxa ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya si ay wadahaad ula furto maamulada puntland iyo jubbaland maadaama labadaas maamul aysan xiriir wanaagsan la lahayn dowladda federaalk soomaaliya si gaara maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya aysan aqoonsanayn madaxweynaha mar saddexaad talada maamulka jubbaland isku doortay ee axmed maxamed islaam madoobe arrintan ayaa waxaa dowladda federaalk soomaaliya ku caadinaya wakiilka qaramada midow u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan kaasoo dhowr beri ka hor magaalada caasimaddahi muqdisho kula kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali qarre kulanka magaalada caasimaddahi muqdisho ku yeeshan wakiilka qaramada midow u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali qeer ayaa waxaa looga wada hadlay doorashooyinka qaranka ee lagu wadeen dalka ka dhacaan sanadka laba kun iyo labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan iyo sidii beesha caalamka ay kaalin ku qaadan lahayd fudaynta qabsoomada doorashada ka dhacaysa soomaaliya ee la rajaynaya in noqota doorasho qof iyo cod ah oo qof kastoo soomaaliya ay ka qayb qaataan xildhibaanada ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxay sheegeen in xilligan dowladda federaalka soomaaliya ay isku keentay in cadaas lagu saaro in wadahada la furto maamullo aysan aqoonsanayn ee ka jira waddanka sida maamulka jubbaland oo dowladda federaalka soomaaliya ay qaadaca doorasho ka dhacda magaalada kismaayo caasimada kulmeel gaarka ee maamulka jubbaland waxaa jirta sidoo kale kulamo hoose oo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wakiilka qaramada midoobe u dhexeeya kuwaas oo ka dhacay madaxtooyada soomaaliya lana ogeyn waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankaas dowladda lagu saaray balse marre madaxa bannaan oo laga helaya madaxtooyada soomaaliya waxay sheegayaan in kulankaasi lagu saaray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya cadaadis ku aadan in waha ula furo islamarkaasna dowladdiisa ay la hesheyso xubnaha federaalka qaybta ka ahay maamul goboleedyada si gaara maamulka jubbaland oo xiriir wanaagsan uusan kala dhexayn dowladda federaalk aysan aqoonsanayna madaxweynaha jubbaland dib doorashadiisa iyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dine oo khilaafkii ugu baarnaa xilligan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk soomaaliya warka dowladdaas ku dhan yaha duur wanaagsan